habeennimadii Isniintii ayay israsaasayntu ka dhacday West Edmonton Mall oo ah meel ay ku yaalaan in ka badan siddeed boqol oo dukaan boqol maqaayad iyo goobo madadaalo inkastoo boolisku aysan sheegin halka ay ka soo jeedaan saddexda qof ee dhaawacantay haddana qaar ka mid a jaaliyadda soomaalida edmonton ayaa ii sheegay in saddexduba ay asal ahaan ka soo jeedaan soomaaliya jief darren derko oo ka mid ah madaxda booliska wuxuu talaadadii warbaahinta u sheegay in kooxda israsaasaysay ay isgaranayaan wuxuu yidhi waxaan rumaysannahay in weerarku ahaa mid bartilmaameed ah oo u dhexeeyey laba koox wuxuu intaasi ku daray inay nasiib wanaag tahay in dad aanan waxba galabsan aysan waxba ku noqon israsaasaynta sheekh jaamac faarax nuur wuxuu ka mid yahay guddiga masjidka saxaaba ee magaalada edmonton ee gobolka albeerta sidoo kale wuxuu xubin ka yahay ururka hareeso oo caawiya dadka soo galootiga ah maraan kula xiriiray qadka taleefonka ee magaalada edmonton ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen iyo dareenka dadka soomaalida ee ku nool magaalada asalaamu calaykum waraxmatullaahi dabcan magaalada edmonton waxaa ka dhacday arrin maaragtay naxdin leh arrintaas oo communitiga soomaalida ahi maaragtay aad iyo aad ay uga naxeen ugana xumaadeen waxaa dhacday maaragtay in ay ciyaal dhallinyaro ay isku xabadeeyeen meesha moolka ugu weyn magaalada ama kanada oo dhanba boliiskana uu moolkii xiray kabacdiina la ogaaday maaragtay ciyaalkii qaar ka mida at least saddex ugu yaraan inay dhaawac isgaarsiiyeen dhaawacaasoo ah maarata aad serious u ahayn community ahaan annaga dabcan waxyaabahan hore umay dhicin laakiin waa la filayay sababtoo ah caruur soomaaliyahoo badan a dhacday inay maaragtay dhowr jeer magaalada dibaddeeda iyo gudaheedaba ay arrimaa saasoo kale u dhadhow ay sameeyeen laakiin moolasha iyo jidadka waaweyn iyo kama dhici jirin awal ilahi waxaan weydiisanaynaa inuu maaragtay caruurteenna nabad yeelo dhibaatadana naga kor yeelo sheekh jaamac faarax nuur ayaa xusay in bulshadu ay waddo dadaalo balse loo baahan yahay in dhallinyarada loo sameeyo meelo ay isku arkaan oo ay uga badbaadaan dhibaatooyinka communitiyada soomaalida oo halkan ka jira waa badan yihiin arrimahaas mar kasta way ka hadlaan sidii wax looga qaban lahaa dhallinyarada talooyin badan baa haddana hor yaalla oo aan rabno inaan wax uga qabanno arrimaha noocaasa oo ay ugu horreysa carruurta in loo sameeyo meelo maaragtay ay ku cayaaraan iyo santaro marka hawshaa waa lagu jiraa laakiin waxaad moodaa arrintu inay xoogaa soo degdegtay saddexda qof ee dhaawacantay ayay booliisku sheegeen in dhaawacooda uusan ahayn mid halisa waxay intaasi ku dareen inay wadaan baaritaan la xiriira cidda wadatay gaari ay heleen booliiska oo loo malaynayo inay wateen kooxda ku lugta leh israsaasaynta magaalada edmonton ee gobolka albeerta waxay soo labaysaa toronto marka laga hadlayo dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyarada ee la xiriira israsaasaynta soomaalida deggan magaalooyinkaas ayaana wada dadaalo joogta ah oo wax looga qabanayo arrimahan xuseen nuur xaaji v o a toronto